salaan kadib aad iyo aad baan u soo dhowaynayaa guddiga maanta ka kooban shan iyo soddonka xubnood oo runtii ah haldoorkii soomaaliyeed ee dhallinyarada ama dadkii khayrka lagu yaqaanay inay ururiyaan waxaan leeyahay waa xulasho fiican waa soo dhowaynaynaa taasuna waxay ku timi hoggaaminta wasiir cabdiraxmaan aad iyo aad baan wasiir u soo dhowaynaynaa waxaan rabaa inaan mahad gaara u celiyo wasiirka walow saaxiibkii xasana uu si fiican u taataabtay isagoo hadda wasaaraddu ka mid ahaa soomaalidu waxay tidhaahdaa anu mahmahyahan aad u aqaanaayo ninkaa kaba ka tolonaysa kabtiisaa la fiishaa kabihiisa horta bawlo kaba fiican qabo mala kaba tolonaysa hadduu kaba fiican qabo war kabali tolba odhanaysa laakiin hadduu cagacad yahay waa ka cararaysaa waxaad odhanaysaa war kalo hadduu wax kala yaqaan isagaa kaba tolon lahaa wasaaradda tan haddee haddii wax la sheego mid baa wuxuu odhanaya anaa la imaagay markii wasiir cabdiraxmaan loo magacaabay iyo maanta say u eg tahay dadka reer puntland iyo soomaaliya baa ka jawaabaysa aan ku dheeraan maayo laakiin waxaan qiraya inuu hoggaamiye yahay wasiir mar labaad baad kuu mahad celinaynaa hoggaamintaa fiican insha allahu tacaalana waa garab istaagi doonaa haddii alla idmo mustaqbalkana haddee anu wax ma qariyo hogaamiyayaasheedaad ka mid tahay intaa haddaan kaga gudbo muxuu ahaa waxa lo beenay waa run baa laodhan jira soo ma ahayn dhallinyaradu waxay tidhaahdaa markii la goolaaftamayo facebooka iyo whatsapka iyo waxaan hadda laisku salladay ku jiro dadka reer puntland boqol kiiba waa toddobaatan dhallinyaraa ah soddonna waa odayaal anigu hadda aan u yarahay hadda maanta haddii garoommadii puntland la dhisayo boqolkiiba toddobaatanka a sheega jirtee markii facebook iyo idaacadaha la joogo waa laydinka rabaa horta ha laydinka helo haddii boqolkiiba toddobaatanka laydinka waayo dhismaheedii waa isbedelaysaao boqol kiiba soddonkaad qaadanaysaa annagaa toddobaatankii noqona waan dhisanaa garoomada haddii alaydmo arrinkaasu waa dhiirigelin weeye waxaan rabnaa inaynu innagoo isku duuban heer dowladeed iyo heer shacab qaybihiisa kala duwan inaynu isku taagno inaynu dhisno gorommadeenna puntland waana dhisi karnaa haddii alla idmo waana isbaroobaynayoo waagii dhoweytay markay masiibadu dhacday guddi baanu ku dhawaaqnay waxaa la yidhi ha loo gurmado toddoba casheennu waxaynu ku ururinay haaf milyan lacag sagaal kun ima aqaan siddeed kun iyo boqolaa ka dhiman tahay marka haddaynu naha garoomadana hala dhiso toban beri baan ku ururinaynaa garoomada puntland dhuna wada cagaara balatew saas ma taha markii lacagaha la ururinayay waxaa la hebelo lacagta keen oo soo dir oo bixi tiibaa laka rabaa garoonka ku bixi oo ku cayaar oo ku damaashaad oo ha tahriibin halku dhib baan ka samayn doonaa haddii alla idmo annagu maamul gobolka nugaalgugaan hoggaaminayo oo hadda guddoomiyaha caasimadda ay joogo waxaannu isla kiin garab taagaynaa taageero dhaqaale iyo mid af iyo mid addin midkii lacag kastaan u yeernaa keen lacagta waryaa annagu hadda lacagaan bixin safadhi mayna waa bixinaynaa warqad baa hadda la soo qoro waxaa la duqu ha ku dhawaaqo duqu waxaa waxaan u malanayaa xasan qoodan u samaynaa soo maahan aan kala go-in in garoonka caasimadda lagu dhiso waan samayn doonnaa waa ka weyn tahay waraaqo waa ka weyn tahay oo qoontaannu samayn doonnaa barsantaja oo looga qayb qaato oo miisaaniyadda lagu daro in garoonka caasimadda lagu dhiso taala ku bishaaraysta xilli kulul baa lou tukhtiwo dheeraaday waxaanu wasiir adiga tiimkaaga ballan qaadaynaa hadalka intii horaa yidhi inaannu taageero dhinac walbaa haddii alla idmo aan iskaa garab taagno mar labaad dadka qurbaha jooga oo soomaaliyeed waxaan leenahay sboortsku qabiil ma leh hadalkanna waa hooyadii maamulada ama hooyadii nabadda ha laga qayb qaato innagana ballateennu waxay tahay markaynu kuwa buntland dhisno inaynu kuwa soomaaliya u gudubno arunta saasoo taasoo ma ahan saasaa ballatayadu tahay soomaaliyana waa la dhisaynaa maxaa yeelay soomaali baynu nahay waxaynu nahay dadkii wadaniyadda laga soo gaaray hadda in caqligeenna iyo dhaqaalaheennu gaara- gaarana waa laga maarmaan goromadana ku ekaan mayaan kuwa puntland keliya kuwa soomaaliya waa dhisaynaa oo weliba wasiirkuna hogaaminayo taasna ha magaceeda qaataan baa laydinka rabaa intaasaan kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu